assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada qodobada ugu waaweyn ee warka raadiyow dalsan ciidamada amniga booliiska iyo nabad sugidda oo xalay magaalada dhuusamareeb ka bilaabay howlgallo ballaaran oo amniga lagu xaqiijinayo madaxweynayaasha maamulada koonfur galbeed iyo galmudug oo xalay siyaabooyin kala duwan ula kulmay musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur guddoonka golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya oo muqdisho ka wada kulmada siyaasadeed uu la qaadanayo madaxda musharaxiinta xildooanka diyaargarowga ciidulfidriga oo laga dareemayo deegaano badan oo ku yaalla gobollada dalka boqolaal qof ay horboodayaan mashaaciiq caan ah oo garow uga qaybgalay salaada roobdoona hay-adda bisha cas ee imaaraadka oo in ka badan lix boqol oo qof raashin oo markaa lix boqol oo qof deeq raashin afurna markii labaad ugu qaybsay degmada xamarjadab ee gobolka banaadir wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn qaramada midoobey oo dalka maali ku eedeysay xadgudub dhinaca warbaahinta
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqan wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo axada taariikhdan waxay ku beegan tahay kowda bisha may laba kun laba iyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran ciidamada amniga gaar ahaan booliiska iyo nabad sugidda ayaa xalay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug waxa ay ka bilaabeen howlgallo ballaaran oo amniga lagu xaqiijinayo ciidamada oo aada u badan ayaa lagu dhex arkayay waddooyinka magaalada waxayna saraakiisha ciidanku wadada waddada ay kormeer ay ku marayeen baraha koontarool ee gudaha iyo daafaha magaaladaasi dhuusamareeb ugu dambeyntii saraakiisha ayaa waxay warbaahinta ah dowladda u xaqiijiyeen ama u sheegeen inay warbaahinta la hadli doonaan markii ay soo gabagabeeyaan howlgalkooda islamarkaana ay ka warbixin doonaan ujeedada iyo qorshayaasha kala duwan ay ka leeyihiin howlgalka ballaaran ee amniga ay ku xaqiijinayaan ay xalay ka sameeyeen xaafadaha iyo hareeraha magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug madaxda maamul goboleedyada galmudug iyo sidoo kaleente koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa xalay siyaabooyin kala duwan waxa ay ula kulmeen musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur same haddii aanu ku horeyno madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed naftagalin ayaa hooygu ka degan yahay magaalada muqdisho ku qaabilay gudoomiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur ahna musharax madaxweyne oo ay iska xog wareyseen xaaladda dalka iyo dhammaystirka arrimaha doorashada kulanku waxaa sidoo kale qeyb ka ahaa xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya dhinaca kale madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa dhankiisa waxa uu asna kulankaas la mid a waxa uu la qaatay dhankiisa madaxweynaha maamulka madaxweynaha maamulka galmudug wuxuu la qaatay hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame dhinacyo ayaa sidoo kale waxay ka wada hadleen arrimaha ku saabsan xaaladda guuda dalka iyo arrimaha doorashada sida markaa iswaxwareysiga sida markaa dalka doorasho ay ugu dhexleed islamarkaana diyaargarow xoogan dhinacyadu ay ugu jiraan dhinaca kalena guddoonka cusub ee golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee soomaaliya ayaa dhankooda muqdisho waxay ka wadaan kulmada siyaasad ay la qaadanayaan musharaxiinta xildoonka ah ee dalka markaa lolaha ka wadaa gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya sheekh aadan madoobe tan iyo markii la doortay wuxuu kulmo siyaasadeedkii ugu cusub la qaadanaya musharaxiinta madaxdii hore ee dalka madaxda hadda xilkeeda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada wuxuu la kulmay shariif sheekh axmed oo markaa madaxweynihii hore ee soomaaliya iminkan ka hadla musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweyne farmaajo wasaaraha dalka iyo dhinacyo kala duwan waxa ayna dhinacyadu ka wada hadlayaan xaaladda guud ee dalka iyo sidii dalka doorasho looga qaban lahaa bishaan hadda aan ku guuljarno may oo markaa baarlamaanka afartiisa kusoo laami doono markaas oo ay noqon doonto shaqada culus oo hortaalla sida guddoomiyaha shal uu sheegaba ajendaha ugu weyn ay tahay ansixinta mid ka mid ah xoosaadka iyo sidoo kale magacaabista guddiga qabanqaabada madaxweynaha soo socda ee soomaaliya afar sane soo socota markaa guddigii ka shaqeyn lahaa ay markaa dhinacyadu ay gudageli doonaan aan kusii soconay diyaargarowga ciidulfidriga ayaa laga dareemayaa deegaano badan oo ku yaala gobolada dalka soomaaliya waxaa ka mid ah deegaanadaas meelaha sida weyn loogu dareemayo dhinacyada muqdisho iyo sidoo kaleeta magaalada cadaado cadaalada warbixintan waxaa kasoo diray mahad nuure axmed
maalin iyo habeen ayuu dadku si isku mid a ugu adeeganayaa suuqyada waaweyn ee magaalada cadaado oo laga dareemayo mashquul ku ah dan u diyaargarowga munaasabadda ciidulfidriga qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada cadaado iyo deegaanada ku xeeran ayaana si joogtaa u adeeganayo kuwaas oo isku diyaarinayo munaasabadda weyn ee ciidulfidriga oo dhammaanba geyiga muslimiinta looga dabaaldego booqasho ay dalsan ku tagta suuqyada magaalada iyo sidoo kale xarumaha kale ee lagu iibiya dharka ciid iyo agabyada kale ayaa ka muuqata mashquul weyn ee ku aadan munaasabadda u diyaargarowgooda qaar ka mida dadkii adeeganaya iyo ganacsatada oo la hadla dalsan ayaa sharaxaad naga siiyey qaabka la isugu diyaarinayo munaasabadda ciidda iyagoo xusay in ciiddan ciidi hore wax badan diyaargarowgooda kaga duwan tahay way ciidayaan markasta ciidda waxa weeye dadku way isaga diyaargaroobaan inkastoo sanadkan aysan sanadkii hore la mid ahayn oo sanadkii hore xilligan oo kale ay dhulka burwaaqa ahaa oo waxa weeye miyi magaalaba laga iidayey haddana haddeer waxaa la dhihi karaa waa la iiday laakiin sanadkii dhoweed ma gaarsiisna heerka iidaani maasha allah laakiin ilaahay baa caafimaadna siiyey intii waxa weeye karaankooda qof kastaa u awoodaa ugu sameeyey annaguna wixii aan awoodna waa keennay barwaaqaan rajaynaynaa badeecada weli waxna way yaaliin waana gabangabo oo mid walba xobaa ka yaala sidiiaana u haynaa dadkana waa soo dhoweynaynaa waxaana rajaynaynaa inaan farxad iyo barwaaqo inaan ku ciidno niyahow isbedelka jiraa waxay tahay sanadkii hore xilligan oo kale dhulku barwaaqu ahaa xoolaha iyo dadka miyiga magaalada iyo miyigu way isku xiran yihiin kalama maarmaan dadka miyiga iyo dadka magaaladuba waxay u wada iideen si siman bay u wada iideen hadda laakiin waxaa la dhihi karaa dadku waxay la dhibaataysan yihiin qadarta alleh oo waxa weeye weli roobkii dadka ma wada ha qabtirin oo lagama wada lama wada helin si wanaagsan la isugu diyaariyey dadkii awooda si fiican isugu diyaariyeen annaguna intii tabarteena wixii aan saacidi karnana waa saacidnay wixii aan wax ka calafkii alla nooga qoran oo ka qaadan niyahu diyaargarowga horta ciidan iyo ciiddii hore waxay ku kala bedelan yihiin oo weyn ayaa jira ciiddii hore magaalada waa la xiri jiray hadda shan iyo tobankii soon sida loo soo dhaafay lix saacoo habeennimo way furan yihiin dukaamada iyo meelaha maarata markaad isgoysyada tagto waa waran yihiin carwooyin waxaa jira dhulka la dhiga alaabta maasha allah ciidaani si gaaray maarata usii wadataa laxankeeda iyo xiisaheeda
shaqada ciiddu maasha allah si fiican u socotaa waa waqtigiyaa lagu jiraa gabagabada last game baa lagu jiraa ugu dambeys maasha allah diyaargarow fiican ayaa muuqda fafaalo fiicana socda inkastoo kuleel badan uu jiro hood saa'ida marka waa laga bixi doona ilaa ciidankiis rooban ilaa kabtuugan aan ilaahayna siiyo maasha allah ciidda si fiican lagu dega lagu dabaaldegaa walaahi farqi weyn aa u dhexeysa ciidan iyo ciid dhaweed inkastoo ciiddii hore ciid dhaweed baa waddanka oo qalalaasa siyaasadeed ay ku jirtay tii hore iyo tanba haystan waxaa u dheerayaa adiga jiidaal xun lagu jiro abaaro lagu jiro roob la-aan iyo kuleel iyo xilligood siyaasaddu kala guur tahay waa iska dareemaysaa w marka ay siyaasaddu kala guur tahay wax kastoo waa dhinacay ka cuslaanayaan magacay waa saare axmed maxamuud walaahi si fiican uu wanaagsan yahay waxaa kiciidaha caru imaan ciid si fiicanaa loogu diyaargaroobaya qorod isteelka kale way badan yihiin badriye qaali qurux ma la soo koobi karo
sanad kastaba gabangabada bisha barakaysan ee rabadaan munaasabadda ciidalfitriga ayaa si weyn looga dareemaa gudaha magaalada cadaado waxaana mashquul xilli kastoo habeen iyo maalinba dadku si isku mida u adeeganayaan goobaha loo asteeyey agabyada ciidda la keeno sanadkani mahad nuure axmed raadiyaha iyo tiifiga dalsan magaalada cadaado
aad buu umahadsan yahay warihiina mahad nuure axmed dhinaca kalena haddii aan eegno wararka garowge mashaa'iqda boqolaal qof ay horboodayaan mashaa'iq caan ah ayaa garowe ugu qaybgalay salaada roobdoona maxamed xuseen dheere ayaa garowe kasoo waramay nagu shub ilaahu raxmadaada nagu shub ilaahu raxmadaada nagu shub ilaahu raxmadaada nagu shub boqolaal qof ayaa isugu soo baxay magaalada garowe ee xarunta puntland si ay uga qayb qaataan munaasabad roobdoon iyo alla bari ahaa roobdoontan ayaana imaanaysa xilli abaar baahsan oo saameyn dad iyo dunyaba ku yeelatay ay weli ka taagan tahay guud ahaan dalka maamulka gobolka nugaal culimaudiinka magaalada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaana qayb ka ahaa dadkii maanta isu soo baxay si ay u tukadaan salaada roobdoonta ah oo lagu qabtay garoonka kubadda cagta ee mira awaare culimmadii ka qayb gashay salaada roobdoonta ayaa bulshada garowe ka dalbaday inay iscafiyaan si wada jir ahna alla ay uga baryaan inuu u dembi dhaafo raxmaddiisana uu ugu deeqo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wa alla istaqaamu calaa dariiqati laa asqinaahum maan qadaban dhibka innagaa la nimi ama bacdi innaga ka midaa la yimi waa in maaragtay aynu toobad keennaa waa inaynu ilaahay u noqonnaa waa inaan danteenna xusuusannaa waxaa la doonaya hadda dadka halkaa fadhiya qof walba boqol istikfaar magarasa ama ama kun ama magarasa intaa waa inuu ka jaraa sababtu ay ku tahay haddee ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi baan ka galnay waa inaan u tooba u noqonnaa isaga maanta zakada xoolaha laga bixiyo dadkeenna aan barno zakada inay bixiyaan ilaahay oo magacaadaan kugu barin ilaahu kariimkaadaan kugu barin ilaahu raxmaankaadaan kugu barin ilaahu raxiim baan kugu barin ilaahu xamdigaadaan kugu barin ilaahu kii hore waa kaaga mahadcelin welina waa u baahan tahay ilaahu adigu uma baahnid annagaasa u baahan ilaahu raxmadaada nagu shub ilaahu raxmadaada nagu shub ilaahu raxmadaada nagu shub ilaahu raxmadaada nagu shub ilaahu maanta adaanku soo aadne ilaahu meel kale aadna ma leh ilaahu raxmadaada amar soo aadne ilaahay waa baahannahay ilaahayo miye magaalo waa baahannahay ilaahayo miye magaalo waa baahannahay ilaahayo kuwa amru bilmacruuf wanahyi can munkar subiya naga dhig ilaahayo kuwa diintaada oofiya naga dhig ilaahay xuquuqda zakada iyo xuquuqda diyada iyo munkaraadka kuwa la dagaala ilaahu xaqaada kuwa oofiya naga dhig ilaahu kuwa raalli kana tahay naga dhig ilaahu adaan kuu soomannahay gudoomiyaha gobolka nugaal cawil mataan ayaa ka hadlay isusoo baxa roobdoonta ilaahu wada gaarsiiye ilaahu rabbiyu ummadda muslimiinta ah meel kastaba ay joogto u gargaar ilaahu rabbiyu raxmaan raxiimow waxaan ku weydiisanay raxmad dalkoo dhan deeqda waddankoo dhan camirta oo bad iyo beriba gaarta oo aan dad iyo dunyaba waxyeelin aan duufaan lahayn ilaahu saasaan ku weydiisanay wasiirka cadaaladda ee puntland oo isna ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in loo baahan yahay in si niyad ah laysu cafiyo si alla raxmaddiisa loo helo sidoo kalena alla loo noqdo qur-aanka meelo badan waxaa lagu caddeeyey wax kasta oo masiibaha ina ku dhacda wixii gacmaheennu ay kasbatay inay tahay macaasida ayaa ka mid ah waxyaabaha roobka lagu waayo oo ilaahay khayrkiisa iyo barakadiisa lagu waayo waa inaynu ogaanaa marka waxaan inay tahay macsiya innagu aynu gallay inaynu ku kasbannay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uusan ina dulmiyin ilaahay subxaanahu wa tacaalaa roob hayna siiyo guud ahaan dalka waxaa si siman u saameeyey abaar baahsan inkastoo wararka roobka ay sheegayaan in meelo ka mid ah waddanka raxmaddii eebba ay ka hortay maxamed xuseen dheere wararka t v-ga dalsan garowe
halka warkaasiis waxay maanta kala socotaan waa raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho waqyaatan dhegeystahay wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn qaramada midoobey ayaa dalka maaliya ku hadeysay xadgudub kalana ah warbaahinta qaramada midoobey ayaa markaa warbixinay soo saartay waxay uga hadashay xadgudubada ah dalka maaliya ee dhanka wariyaasha lagu geysanayo xafiiska xuquuqul insaanka ama xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey ayaa ka digay xanibaadda dhinaca warbaahinta ee dalka maali kuwaas oo xafiiska uu ku sheegay inay muhiim markaa ay muujinayaan dhulqaad la-aanta ama dulqaad la-aanta laga hortegayo warbaahinta gobolka saraakiisha qaramada midoobey dhinaca xuquuqda aadanaha ayaa rajaxumo ka muujiyey go-aanka uu dalka maali arbacadii sideeda kama dambeysa ugu joojiyey markaa radio france international and france twenty four inay markaa dalkaasi ka howlgeli karaan ama ka howlgalaan saraakiisha qaramada midoobey ayaana ku booriyey madaxda militariga ee maali inay bedelaan go-aankooda joojinta islamarkaana ay warbaahinta u ogolaadaan inay si xor ah markaa ay u shaqeyso ama ugu shaqeyso dalkaasi maali dowladda maali ayaa markii horeba lix iyo tobankii bishii maaj si kumeel gaara u joojisay labada warbaahinood iyadoo markaa ku eedeysay inay ay faafeen warar been abuura oo la xiriira sheegasho xadgudub dhinaca xuquuqda aadanaha oo ay geysteen militariga maali iyo caruushii dushaqeystayaal ruush ah afayeenka qeybta xuquuqda aadanaha qaramada midoobey rafia shamadsan ayaa sheegtay in jawi hadda markaasi jawiga hadda ee ka jira maali ee cabsida ah uu markaa raad xun ku yeelanayo warfiyeenada iyo dadka markaa blogreska ah markaa haweeneyda ayaa sheegtay in qeybta xuquuqda aadanaha qaramada midoobey ay sii wadi doonto inay diiwaan geliso xadgudubada la sheegay inay markaa meel badan oo maali ah ay ka dhacaan waxay sheegtay in dalka maali uu yahay dalka keliya ee weerarada warbaahinta xorta ah ee markaa ay ugu dhacaan xoogana markaa oo soo noqosho lahaynna ay u xiraan wariyaasha iyo warbaahinada madaxa banaan ee gudaha dalkaas ka howlgala warkiis waxnimona waanaga intaad kala socoteen raadiyaha dalsan magaalada muqdisho akaatan dhegeysaa ciduu sheegay waxay dib u heli kartaa bog internetka ku leenahay radio dalsan com waad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warka
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel